kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan waa subaxa jimcaha taarikhdan ay ku beegantahay sideed iyo tobanka bishii sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka dhegeystayaal ay sugan tahay labada bisha labaad ama bisha safar sanadka cusub ee islaamka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ay soo dhawaada dhegeystayaal barorgeeska the standard aan boggiis ugu horreeya ama aan soo qabto oo maadaama wargeysadii ay naga soo daaheen baan ku bilaabaya dhegeystayaal waxaa ii muuqda sawirka raayla iyo sidoo kale safiirka dowladda maraykanka ku matasha kenya waa haweeneed lagu magacaabo mek witwan dabcan raila ayaa shalay xilli uu ku sugnaayay magaalada eldheerad oo uu kaga qayb galayay shirka dowlad wadaajinta ayaa waxaa u jawaabay dabcan haweeneydan witman oo maalmo ama daraad ay sheegtay in doorashadii guud ee waddanka ka dhacday sanadka hore ahayd mid cadaalad ah lagu daydo oo dimuqraadi ayay tiri balse raila ayaa arrintan ugu jawaabay dhegeysaal wargeeska the standard dhegeysaal bogiisa afaraad ayuu arrintan ku faahfaahiyey sawirkana boga koowaad ayuu uga muuqda haddii aan boga afaraad aan eego faahfaahinta dhegeysaal raila dabcan shalay halkaasuu dabcan halkaasuu ku sugnaay wuxuuna ugu jawaabay safiirka dowladda maraykanka ku matasha hadalkeeda wuxuu ugu jawaabay raila odinga raila odinga waxa uu leeyahay arrimaha kenya ka dhexbaxa haweeneedu ugu jawaabay dhegeystayaal oo shaqamaada ku lihid haddii kale dabcan dood baan aan ka keeni doonaa islamarkaana wadankaaga dib loogu celinayo ayuu raila ugu jawaabay haweeneydaasi waana safiirka dowladda maraykanka ku matasha dalkani kenya mek witman azimio dabcan hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka azimio lamoja raila odinga waxa uu sheegay in dabcan wuxuu arrintaasi wuxuu ku lamaaniyey mar haddii dibadbaxyada wadanka ka socda ama dibadbaxyo ka dhacay dabcan nusangiishu arday dibadbaxay iyo waalid oo dabcan lacago looga qiyaani in ardaydooda loo geynayo wadamada finland deeq waxbarasho loogu dirayo finland iyo dabcan canada markay banaanbaxeen hadda doodooday dabcan madaxweynaha hadal hayo oo lacago la siin doono gudahana deeq waxbarasho looga raadin doono madaxweynaha yidhi haddii ayba dibadbixi ay sameeyeen xaq ama cadaalad ay ku heleen ama xaq maxaa diidaya dibadbax ama inuu wadanka ka dhaco oo kenyaankan maciishada adag wajahaya haddii ay dibadbaxaan dabcan nolosha maciishada laga yareeya ayuu raila arrintaasi kasii hadla dhegeystayaal isagoona intaas ku daray in safiiradda dowladda maraykanka ku matasha kenya aysan shaqo ku lahayn arrimaha gudaha ayuu yidhi oo loogama baahnayna inay arrintaasi ka hadasho iyadoo tiri in wadanka sanadka hore ay ka qabsoontay doorasho xalaal ah dhegeystayaal wargeyska the standard ayaan bogogiisa kale ayaan fiirinayaa oo bogiisa saddexaad baan eegayaa oo xildhibaanada qodob dood ah dabcan arrin bay ka hadleen xildhibaanada golaha qaran ee xeerdejinta ah wadanka waan eegayaa dhegeystayaal qodobkaasi dabcan buuq ayaa laga maqlayay golaha qaran ee xeerdejinta ama golaha baarlamaanka ama aqalka baarlamaanka ee dalka kadib markii hindi sharciyeed muran dhaliyey kaasoo dhigayay in lamaanaha ay guurkooda ku biiriyaan muddo sanad gudaheed dhegeystayaal xildhibaanada ayaa dood ka yeeshay hindi sharciyeedkan dabcan oo la xiriira wax kabedelka guurka dhegeystayaal iyadoona shalay aqrintiisa koowaad lasoo bandhigay arbacadii lasoo bandhigay dabcan waxayna qaar badan oo ka mid ah xildhibaanada golaha qaran ee xerdejinta dhegeystayaal in sharcigan uusan waafaqsanayn islamarkaana dani ay ugu jirin guurka ayuu leeyahay dhegeystayaal waxaana hindisahan soo bandhigay xildhibaanka laga soo doortay galbeedka sunna ismaamulka migori waa bita masaara waxa uu doonayay in maxkamadda ay ogolaato inay furan haddii dabcan waa wuxuu kaga hadlayaa dabcan waa arrimaha guurku qodobkaasi kala hadlayaa dhegeystayaal kaasoo dhigaya in lamaanaha ay guurkooda ku buriyaan muddo sanad gudahood dhegeystayaal haddii laisfahmi waaye ayuu wargeyska the standard bogiisa saddexaad arrintaasi uga hadlay dhegeystayaal halkaas haddii aan uga gudbo wargeyska the standard dhegeystayaal daily nation baan eegaya isagana boogiisa waxa uu ku qoray dhegeystayaal dabcan wuxuu kaga hadlayay xildhibaanka madaxweynaha dalka william ruto ayaa usoo magacaabay ama baarlamaankan u gudbiyey ninka lagu magacaabo dabcan baarlamaanka ayuu u gudbiyey boga tobnaad uu wargeyska the daily nation kaga hadlayaa qodobkan oo haddan furaya wuxuuna soo magacaabay agaasimaha waaxda dabcasoogidda dalka si ay u tarsoona baarlamaanka usii gudbiyey si ay u tarxan bixiyaan mas-uulka loo magacaabay ayaan eegi doonaa wargeyska the daily nation boggiisa tobnaad ayuu arrintan ku faahfaahiyey dhegeyste haddii aan eega wargeyska the daily nation mas-uulka loo magacaabay madaxweynaha dalka william ruto ayaa u magacaabay agaasimaha waaxda dacwo soo oogidda dalka mas-uulka lagu magacaabo renso mulele waxauna madaxweynaha u gudbiyey baarlamaanka si ay u turxaan bixiyaan madaxweynaha ayaa la sheegay inuu mas-uulkan ka soo xushishan iyo toban qof oo soo codsaday jagadan oo banaaneyd uu baneeyey agaasimaha haddan loo magacaabay agaasimaha waaxda sirdoonka qaran ee niis waxaa loo magacaabay bilooyin ka hor nuurdiin xaaji dhegeystayaal oo horey soo noqday agaasimaha waaxda dacwoodi waa waaxda dacwad oogidda dalka ee loo soo gaabiyey d b b haddaba dabcan waa la turxan bixiyey kadibna shan iyo toban qofaad laga soo xushay mas-uulkan lagu magacaabo renson molele oo loo magacaabay agaasimaha cusub ee waaxda dacwosoogidda dalka balse ugu dambeyn waxaa arrintan go-aan ka gaari doona baarlamaanka haddii u ansixiyaan inuu jagadan ku haboon yahay dhegeystayaal ayaa lagu yiri wargeyska the daily nation dhegeysta dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa weli qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dabcan ninkan ayaa muddo soo noqday dabcan agaasime ku-xigeenka waaxda dacwad soo oogidda dalka dhegeyste halkaas ayaan uga gudbayaa qodobada kale wargeyska daily nation qore ayaan eegi doonaa dhegeystayaal dabcan waxaan eegi doonaa wargeyska the daily nation dhegeyste bogiis bogogiisa kale ama bogii saddexaad wuxuu kaga hadlay sii deynta senatarka ismaamulka naykuru waan raarli noqdo waa ismaamulka isangiishu oo shalay lagu sii deeyey lacag dhan oo lacag cadaan oo dhan shan boqol oo kun oo shilin five hundred thousand ama qiimahan ama qiimaha hanti oo u dhiganta laba milyan baa lagu sii daayay dhegeystayaal ama lacag cadaan ah oo shan boqol oo kun ah waa waa senatarka ismaamulka sankiisho oo wajahaya dacwado la xiriira luunsashada lacaga waalidiin laga qaaday oo loo ballan qaaday waalidiintaasi in caruurtooda deeq waxbarasho loo geynayo wadamada finland iyo canada fadeexadan oo dabcan maalmihii dambe la hadalhayay ayaa senatarka ugu dambeyn shalay maxkamadda ka soo hormuuqday kadib markii dacwadiisa ay dhegeysatay waxay maxkamadda ku dooday in dacwadan mar kale lasoo hadal qaadi doono maadaama eedeysano saddexaad uu maqan yahay waxaana dacwadan wajahaya afar qof uu ku jiro senatarka ismaamulka sangiisho jackson mandago kadib warbaahinta ula hadlay senatarka keliya waxauu ka horsugayaa go-aamada kasoo bixi doona maxkamadda wax walba go-aan walba maxkamadda kasoo baxana uu soo dhaweynaya dhegeystayaal balse waalidiin badan ayaa arrintan walaac ka muujiyey waxayna sheegeen inay la dahla dhacayaan dhaqaalihii kaga lumay barnaamijkan ee dowladda ismaamulkaasi ee lacaga uga lunsatay waalidiinta iyo caruurtooda barnaamijkan ayaa la sheegay oo lacagaha lagu lunsaday lacagta lacagaha lagu lunsaday oo wargeyska sheegaya ee gaaraysa hal dhibic hal bilyan oo shilin laga qaaday waalidiinta intuu u dhexaysay waa intuu xilka hayay mas-uulkaana haatan senatarka markaasna uu ahaa lacagta xilligii la qaatay uu ahaa barasaabka ismaamulkaasi ama gudoomiyaha ismaamulkaasi waa intuu u dhexaysay labada kun iyo labaylabawaa labada kun iyo dabayaaqadii labada kun iyo toddobiyo tobankii ilaa labada kun iyo labaiyo labaatankii dhegeystayaal halkaas ayaan ugu gudbayaa wargeyska the daily nation uu qodobkaasi kaga hadlay dhegeystayaal madaxweynaha dalka ayaa uu sheegay in barnaamijka inua jimi oo lagu taageerayo waayeelada iyo caruurta aan iraahda iyo dadka danyarta ah la kordhin doona dhegeystayaal madaxweynaha ayaa saasu sheegay dhegeystayaal mas-uuliin madaxweynaha dabcan barnaamijkan waayeelada iyo dadka duruufaha nololeeda adeeg ku jira la siiyo ama lagu lagu kobciyo nolosha dadka waayeelada ayaa bil walba usoo dhacda laba kun oo shilin dhegeystayaal hase haatee madaxweynaha dalka ayaa uu sheegay dabcan in taageero dheeraad ah la siin doona dabcan madaxda dabcan waayeelada dhegeystayaal ayuu wargeeska the daily nation bagiisa shanaad uu ku yiri dhegeystayaal wargeysyada the standard aan dib ugu laabanaya qodobadii kole uu saaka ka qoray bogogiisa ayaan eegi doonaa dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aan idin leenahay wargeyska the daily nation boggiisa sid- waa dabcan waa wargeyska the Da- the standard aan idhaahde boggiisa sideedaad wuxuu kaga hadlayay sidoo kale senatarka ismaamulka isunkiishu wuxuu wargeyska the standard leeyahay in waaxda dacwada soogidda dalka ee d b p ama o d b p ay dabagal ku sameyn doontaa hantida senatarka ismaamulka isunkiishu iyo saddex eedeysano kale ayuu wargeyska eh, leeyahay waxaa arrintan shalay sheegay sa- dabcan ku-xigeenka haatan ama kusimaha ku-xigeenka waaxda dis- dac- waaxda dacwo soogidda dalka xasan cabdi dhegeystayaal uu maxkamadan eekuuri shalay ka sheegay in dabagal ay ku sameyn doonaan dhegeystayaal eh, senatarka ismaamulka isunkiishu hantidiisa iyo sidoo kale eh, laba qof oo kale oo dhacdada lala xiriirina oo oo lagu kala magacaabo meesha grono iyo ninka kale ee lagu magacaabo joshua laleey arrintan ayuu shalay shaaca kaga qaaday dabagal baynu ku sameyn doonaa ayuu leeyahay dabcan dhacdadan dhaqaalaha badan loogu lunsaday oo hal dhibic hal bilyan gaaraysa ayaa waxaa dhaqaalahan laga qaaday dad gaaraya boqol iyo siddeetan qof dhegeystay ayuu wargeyska eh, ku yidhi boggiisa dabcan boggiisa sideedaad isla boggiisa ka sideedaad maamulka ismaamulka nairobi ayaa sheegay in sanadka labada kun iyo labaiyo labaatankii ilaa saddex iyo labaatankii sanad maaliyadeedkooda ay aruuriyeen lacag gaaraysa toban bilyan oo shilinka dalka dhegeystayaal waxay leeyihiin e, waana tiradii ugu badneed laca- oo dhaqaalo la aruuriyo tan iyo muddo xil tan iyo s- s- tan iyo labada kun iyo shan iyo tobankii labada kun iyo lix iyo tobankii xilligaasuu barasaab ismaamulka ka ahay evanska dheer waa ismaamulka nairobi balse haatan eh, xilligaas labada- labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii wuxuu ismaamulka nairobi canshuur ahaan aruuriyey lacag gaaraysa kow iyo toban dhibic toddoba bilyan oo shilin hase ahaatee markan waxaa lacag tira- tirada ugu badneed eh, markii laga soo tegay labada kun iyo shan iyo tobankii labada kun iyo lix iyo tobankii waxay ismaamulka nairobi sheegay inuu aruuriyey canshuur gaaraysa toban dhibic af- lix afar afar bilyan waa ku dhowaad kow iyo toban bilyan oo shilinka dalka waa waa labada kun iyo labaiyo labaatankii ilaa labada kun iyo saddex iyo labaatankii dhegeystayaal sidoo kale wargeysku wuxuu leeyahay eh, tani waa tiro ku darsantay markii la barbardhigay sanadkii hore ee labada kun iyo kow iyo labaatankii labada kun iyo labaiyo labaatankii xilligaasoo la arooriyey sideed waa sideed dhibic sa- iyo sideed dhibic sagaal shan iyo labo bilyan oo shilin iyo wargeyska the standard boggiisa dabcan eh, sideedaad uu arrintaasi kaga hadlay dhegeyste halkaasi ayaan dabcan uga gudbayaa wargeysadii iyo qodobadii ugu waaweynaa ama wargeysyada ugu afka dheer dalka ee qodobadii ugu waaweynaa ee saaka ka qoreen ama ku qoreen bogagooda dhegeystayaal soo dhowaada mar kale idin leenahay subax wanaagsan star fm codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan dhegeystayaal Ee, qadadka ay- ayaan idin furi doonaa dhegeystayaal waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin way soo dhoweynayaan subax wanaagsan dhegeystayaasha ugu horreeya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursadda siinaya halow staafim soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo waa macalimo yusuf xagardheer aan kaa soobi ahaa ma garat si wanaagsan soo dhowaan ku leeyahay ka warran nairobi intaad ka war hayso caafimaadka si wanaagsan waa ladanna dhammaan abo nabad baan ku soo kacnay ilaah baa mahadle allah nimco weyna waa maalin jimco waa guuxa aad maqlahayso waa gaari ma maqash soo dhowo mhm.
xagaa baa noo do shalay ii daraasay ilaahay baa mahadle abow ardaydii waa isdawmara haysaa
Ee, subax wanaagsan leeyahay qadka ayaa ka goy dhegeystaha kale halow staafim soo dhowo wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magaalada gaarisa naga soo wacaysaa maxaa la hadlayaa codkaagana kor u qaad walaal waan gartay soo dhowo waata codkaaga kor u qaad sifaan ku maqlo dhegeystayaashina ku maqlaan
haa magaalada daraab arrimo alayaab laa ka dhacanayo waa la yaaban yahay waxaan muslimiinta ku dhaqaajiyo ma garanayn annaga laba cod oo ku dhashan daasan ma artay midan iyo iskugu ma artay duslun baa midan iskugu baakeed lix qof baa la sheegay aniga hadda sida maanta nagu taa umaqlaya
waa tahay marka aniga waan yaabana muslimiinta ilaahay kala qaboojiya leen annagu waan ku salaamay muslimiinta dhammaan meel kasta joogaan waan salaamay waa tahay waa kaa gudoomey inaan filaya anoo kaa gudoomey asalaamu calaykum aan kuleeyahay dhammaan dhegeystayaasha waan soo dhaweynayaa halow isa f m halow isa f m soo dhowo walaal
alo asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu subax wanaagsan maxamed axmed subax lamid ah walaal
walaal aawaa dhaqan maamulka jeer alxamdulilah nabad ayaan ku waraaggulaysan ilaahay baa mahad iskale wax dhiba ma jiraan alxamdulilah isocodka ganacsiga alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale caalam islaan nabad allah ka dhiga waan gartay xanuunsan ilaahay ha caafiyo inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo dhammaan dhegeystayaasha adadha jimco wanaagsan ayaan leeyahay lamid aan ku leeyahay walaal waad ku soo dhaweynaya dhegeystaha kale aan fursadda siinaya soo dhawow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wcalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
صباح نفسي والله subax lamid ah
ما شاء الله مديرها كسوقنا هاي جوي واسفوكي xaggee kaga sugan tahay mandheero walaal
مديرها حافظة الجمهورية waa tahay maxaa la hadlayaa saaka
ما شاء الله ولي بنان كانوا بحين ما شاء الله دي هذا الحين تواسك اوكي بان في الله الحمد لله حد واحد ما خدنا ولا
waan gartay دمان دقيستياش اي ورياش اذا عاد كسوقنا السلام عليكم حيد الله يجمع ونحسن jimco lamid aan ku leeyahay waan ku soo dhaweynayaa soo dhawow walaal Wa- soo dhawow
waa dhawahay asalaamu
wcalaykum calaykum asalaam
maasha allah waa maxalimi salaabahaye waa tahay
alxamdulilah naxariista ilaahayan qabna meeshan dhinacan ka baranay dhibka mu maqli wallaahi masaajidkaan u dhawaay leedwaaye alla allaha u naxariistaan leeyahay intii xanuunsanna allaha caafiya waa tahay isguul waa xiran yahay maanta jimco waay dugsi ma jiro naxariis ilaahay allaha nasiiyaan leeyahay muslimiinta dhanna waa salaamay maasha allah waa maa tahay shaqaalada istaagsan
waa tahay maama xaliima u dambeysay oo mandheero naga soo wacday dhegeystayaal qaybta koowaad ee barnaamijka hoggaankaysta halkaasaan kusoo afmeerayaa bismi illaahi raxmaani raxiim kulanti wacaana wanaagsan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi baraad nagala socotaan kusoo dhawaada barnaamijka hoggaankaysta ee wargelinta raar- raali noqdo waa xaaladda dalka waa subax jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo tobanka bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamkana ay sugan tahay labada bisha labaad ama bisha safar sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal waa idin soo dhaweynaya dhammaantiin barnaamijka hogaan kaysta xaalada gal xaaladda dalka ayaynu gudagali doonaa dhegeystayaal oo qodob dabcan baal- ay xildhibaanada hadalhayaan ama siyaasiyiinta dalka dabcanna dadka xogaalku waa arrimaha siyaasadda wadankana ay ogyihiin dhegeystayaal ama wargeysadana lagu daawacay warbaahinadana ay tabiyeen dhegeystayaal qodobkaas oo ah soo jeedinta ah in ismaamulada la kordhiyo iyadoona xildhibaan qaar ay soo jeediyeen in ismaamulada la kordhiyo oo ilaa ee, dabcan dhowr ismaamul ilaa sagaal ismaamul oo la gaarsiiyo maadaama ismaamulada wadanka haatan ay yihiin afartan iyo toddobo islamarkaana waxay doonayaan in laga dhigo konton iyo lix dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal sidaad u aragta soo jeedintaas baa dabcan qodobka dooda uga- aa, aad uga soo qayb qaadan kartaa haddaba ma la joogaa xilli ismaamuladii kenya la kordhiyey dhegeystayaal deegaano ijaara ka mid tahay ay doonayaan in ismaamul laga dhigo qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa qeybaha dhexe barnaamijka hadduu inoo suuro gashana waraysi ayaad ku dhegeysan doontaan oo dabcan qo- mas-uul ama qof si- macalin ah siyaasadda kenya xoogaal u ah falanqeeyo dabcan ayaan arrintan wax ka weydiin doonaa sida uu u arka ayaa dabcan soo jeedintan ee, dabcan haddii ay dhaqangali doontay haddii kale dhegeystayaal dabcan mas-uuliyiin qaarna way ka hadleen soo jeedintaasi qaarna oo ka mid ah aqalka sare ee dalka oo di- oo ayagana sheegeen dabcan inuu waxaas aysan socon doonin dhegeystayaal soo dhawaada ay leenahay qodobkaas ayaynu diiradda saaka ku saaraynaa dhegeystayaal dabcan arrintan waxaa ka hadlay xildhibaanka laga soo doorta deegaan baarlama waa deegaan baarlamaaneedka dhadhaaba ee ismaamulka gaarisa faarax macalin uu ka hadlay arrintan shalay dabcan waraysi uu siiyey ama wa- barnaamijka subaxnimo ee warbaahinta maxaliga ee citizen waraysi uu siiyey kaga hadlay oo dabcan baa wuxuu sheegay in arrin ay soconaysa maaha arrintan maadaama eh, barnaamijkan ama maamul maamulka dowlad wadaajinta ama ismaamulada wadanka oo haatan afartan toddoba lagu ansixiyey dastuurka wadanka eh, macquulna maaha in la bedelo maadaama eh, go- aysan baarlamaan aysan ansixin dastuurka marka hore kenyaanka laga qeybgeliyey ay eh, dastuurkan wadanka lagu maamulo ay kenyaanka ansixiyeen ayuu leeyahay faarax macalin wax soconayna maaha ayuu leeyahay in ismaamulada wadanka la kordhiyo haddaba haddaan qodobka usii dhaadhaco dhegeystayaal iyadoo nidaamka dowlad wadaajinka waa waa iyadoo nidaamka dowlad wadaajinta ama maamul goboleedyada eh, uu wadanka ka dhaqangalay toban sano ka hor ayaa sagaal xildhibaan oo ka tirsan golaha qaran ee xeerdejinta ama baarlamaanka kenya waxay soo jeediyeen in ismaamulada dalka la kordhiyo waxay doonayaan dhegeyste in dowlad deegaanada waddanka oo hadda ka kooban afartan iyo toddoba ismaamul laga dhigo konton iyo lix soo jeedintan ayaa la doonayaa in loo gudbiyey baarlamaanka si mudanayaasha uga doodaan inkastoo siyaasiyiinba baraha bulshada iyo warbaahinada u sheegeen arrintaas ma soconayso waxaana ka mid ah senatarka ismaamulka tanaariifa dhegeystayaal mungatana iyo sidoo kale xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka dhadhaaf faarax macalin haddaba xildhibaano ilaa sagaal gaaraya ayaa doonaya in deegaan baarlamaaneedyo kale ah waa kuuriya teso mount elgon uh, bariga bokood muingi guja suba eh, deegaan baarlamaaneedka ijaara galbeedka naykuru in loo aqoonsado ama laga dhigo ismaamulo waxay doonayaan in ismaamulo laga dhigo waxaana ka mid ah dabcan ijaara ayaa ka mid ah oo gobolka waqooyi beri ijaara dabcan waxay istogtaa ismaamulka gaarisa dhegeysa haddaba si- soo jeedintaas ayay wadaan eh, xildhibaanadaasi dhegeystayaal mid soconaysa ma tahay dhegeystayaal arrintaasi dhegeystayaal ma in tirada eh, ismaamulada laga dhiga konton iyo lix miya mise waxay sii joogeen afartan todoba soo jeedintaadana dhegeystayaal waa noo muhiim waraysigana waa kaga bogan doonaa intaynu barnaamijka ku guda jirno dhammaantiin subax wacan oo wanaagsan ayaydu leenahay dhegeyste waxaa ka mid ah xildhibaanada soo jeedintan wado ama soo jeediyey waa xildhibaanka dabcan laga soo doortay ee, deegaanka tiyati ee ismaamulka bringo mas-uulka lagu magacaabo william kamkameed dabcan waxaynu ka soo jeedna ayuu leeyahay deegaano dabcan eh, maamulka doonad wada ama deegaano dhanka horumarka ku yar liita ayaynu kasoo horjeedna uu leeyahay wuxuuna soo jeediyey in dhegeystayaal ismaamuladaasi la kordhiyo dhegeystayaal ismaamulada la kordhiyo dabcan saas ayuu leeyahay xildhibaanka mar kale subax wanaagsan ayaynu leenahay haddaba senatarka ismaamulka eh, tanariba danson mungatana ayaa diiday haddii aqalka sare la horkeena in ay arrintan kasoo horjeesan doonaan oo ay diidi doonaan in la dhaqangeliyo dhegeystayaal Eh, dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa qeybihii hore ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa adeega qeybta ka ah barnaamijkan dhegeystayaal eh, soo qabanayaa Hmm, soo dhawaada mar kale ayaynu idin leenahay dhegeyste haddii aan soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom waxay leedahay dhegeystayaal waana adeegeeda hakikisha haddaba shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana empesa lnm iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan telefoonada casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa lagaa doonayaa dhegeysta inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yiri hubsayna hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay di- ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qaybta sim toolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embs isticmaalayo waxaa usoo baxaya halkuu lacagtu u dirayo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin ama lacagtaadii aysan kaa loomin dhegeysta halkaas haddaan uga u gudbo adeega hakikisha haatanna dhanka kale waa bangiga n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka wuxuu leeyahay bangiga waxaan ku naaloonayaan inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga business bay square mall oo ku yaala eh, dabaqa wadada labaad wad- oo ku yaala aan iraahday aagga wadada general urunge gaar ahaan dhismaha wad- dabaqaasi ee business bay square mall waa bangiga ugu kawac badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee siliya ayaa doonaysa mid ay uga faa'iidaystaan ganacsada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga doonaya inaad kubciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqol shan lagu daray waa one zero five percent oo la socota maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bengiyeenta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigeyga waxaa baahiyaha ka dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamangina Ci- city center wabera street gikomba river road ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group com ama booqo shabakadda waa shabakadda n c b a group com ayuu leeyahay ka faa'iidayso nagu soo biirayay leeyihiin bangiga n c b a haddaadan bangiyada haddii aadan account bangi lahayn ay leedahay oo bangigan wuxuu ka- uu ka qayb qaadanaya uu leeyahay kobaca dhaqaalahaaga dhegeyste dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa mar kale eh, galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal aan iraahday subax wanaagsan aan idin leenahay dhegeyste soo dhowaada ayaan idin leenahay waa hagaag dhegeystayaal weli eh, barnaamijkan qeybta hore kaga jirnaa dabcan xildhibaan ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay ama soo jeedinta ayaa waxaa sagaal xildhibaan ay arrintan doonayo in la kobciyo bal aan dhegeysana codkan oo ingiriiska luqadda ingiriiska ku hadlay xildhibaankan kadibna ah, oo qeybaha kale ee barnaamijkan usoo gudbin doonaa dhegeyste we've not been able even to benefit from the equalization fund. So we are sinking deeper as other Kenyans are, are, are enjoying the fruits of devolution. So we are saying that let us create the counties for the marginalized. If anybody, for some reason, thinks that the, the matter of counties is not viable, give, give me a, a, another option.
The proposal will also trigger Ah, taa halkaas haddii aan ugu gudbo waa xildhibaanka dabcan deegaanka tiati william kamkameed wuxuu leeyahay dabcan haddii aan nahay dadka ismaamulada waxaan deegaanada waxaan kasoo jeednaa ayuu leeyahay marginalize oo ula jeedo deegaanada nugul dhanka horumarka ayuu leeyahay wuxuuna soo jeedinayaa ismaamulo gaar aan samaysanna annagaa horumarsanayna ayuu leeyahay dabcan maadaama maan anaga siil rabay eh, maynan soo gaarin ayuu leeyahay eh, hanaanka dowlad wadaajinta halkaas haddaan xildhibaanka codkiisa uga gudbo qeybaha kale ayaan usii gudbi doonaa haddaba halkan wa- waxay doonayaan ilaa sagaal deegaan baarlamaaneed bay soo magac dhabeen dhegeystayaal waxaa ka mid ah dabcan eh, ku- deegaanka kuuriya dhegeystayaal waa deegaanka kuuriya ayaa dabcan ka mid ah dhegeyste waxayna doonayaan in deegaan baarlamaaneedkaasi eh, dabcan loo aqoonsado ismaamul ama soo jeedintaasi in ismaamul laga dhiga ayay leeyihiin Eh, haddaba dhegeystayaal migori ayay deegaankaas kuuriya ka tirsan tahay waa ismaamulka migori ee gobolka ama galbeedka aan iraahda gobolka nyanza dhegeystayaal Eh, mount elgon ayaa ku jirta dhegeystayaal dhankaas oo ka tirsan bungoma Eh, galbeedka bariga bokood ayaa ka tirsan waa ismaamulka eh, bokood ay ka tirsan tahay mwingi oo ka tirsan dhan- dhankaas ismaamulka kitui oo waa deegaan baarlamaaneed dabcan meelahan sheegaya balse waxay u istagaan dhegeystayaal Eh, dabcan waxay u istagaan eh, eh, is- mwingi waxay u istagtaa ismaamulka kitui dhegeystayaal deegaanada kale waxaa ka mid ah eh, guja ama deegaan baarlamaaneedka eh, guja dabcan waxay hoos tagtaa dhankaas iyo s- eh, koonfurta migarango gaar ahaan ismaamulka kisii waxay sidoo kale doonayaan in deegaanka suba dhegeystayaal oo isna eh, dabcan eh, waa suba waxay ka tirsan tahay ismaamulka waa golbeedkan waa dhankaasi ismaam dhankaasi homa bay dhegeystayaal waxaa sidoo kale ijaara ayaa ku jirta dhegeystayaal waxay ka tirsan tahay ijaara waa deegaan baarlamaaneedka ijaara waxay ka tirsan tahay ismaamulka gaarisa sidoo kale waxaa qaybka galbeedka nuguru oo hoos tagtay ismaamulka nuguru waxay ismaamuladaas dhan ay doonayaan ama deegaan baarlamaaneedadii ah, ha haatan aan sheegay ay doonayaan in ismaamulo laga dhigo ismaamulada wadanka oo ha haatan ka kooban af- afartan iyo toddobo ayay doonayaan in konton iyo lix la gaarsiiyey dhegeystayaal ilaa lagu daro dabcan ilaa sagaal ismaamul ama dowlad deegaan hadaba maamulada ama ismaamulada haabka ay hadda ismaamulada u shaqeeyaan ama ismaamulada wadanka ayaa laga dhaqangeliyey sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii dhegeystayaal ama maamulka la daadejiyey ee uu dalka ka dhaqangalay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii dhegeyste iyadoo ay saas tahay waxaa la ansixiyey ama dastuurka wadanka lagu maamulo labada kun iyo tobankii dhegeystayaal ayaa lagu ansixiyey in wadanka ismaamulo uu yeesho dhegeystayaal haddaba sidee u aragtaa dhegeystayaal soo jeedintaasi ma kula tahay xilli ismaamulada wadanka la kordhin lahaa dhegeystayaal ma in tirada ismaamulada la- laga dhigay konton iyo lix miyaa dhegeystayaal mise halkoodii ay sii joogayaan afartan iyo toddobada ah dhegeystayaal barnaamijka hogaanka istaa xaaladda dalka dhegeystayaal aan sii diiradda ku saarayna dhegeystayaal ilmaha la xiriira soo jeedinta in ismaamulada kenya la kordhiyay dhegeystayaal waa ismaamulada gobolka waqooyi bari ay ka mid tahay deegaanka jaara ayaa ka mid ah eh, xildhibaanada sagaalka ah oo qaarkood magacyadooda aan la sheegin eh, in oo soo jeediyey in la kordhiyo ismaamulada wadanka dabcan gordhow qadka taleefonka ayaa soo geli doona ah, macalin cabdisalaam dabcan dadka ayaan soo gelin doonaa dhegeystayaal oo faahfaahin dheeraad ayuu naga siin doonaa arrimahan xogwaal u ah dhegeystayaal arrimaha siyaasadana eh, xogwaal u ah dabcan dastu- dastuurka wadanka lagu maamulana dhegeystayaal waa waa dastuurka wadanka lagu maamulana da- dabcan wuu akhriyey qodobadii ku xusnaa ee la ansixiyay labada kun iyo tobankii haddii soo jeedintaani macquul tahay mid sii socon karta inkastoo senatarada qaar ay kasoo horjeesteen dhegeyste oo in haddii ba- aqalka sare la horgeeyo ay u codeyn doonaan maya dhegeystayaal islamarkaana ay daaqada ka tuuri doonaan dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa ee dhegeystayaal soo dhowaada mar kale aynu idin leenahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan dhegeyste wareysigan goordhow gudageli doonaa oo waxaan la xiriireynaa oo qadka toos aan usoo geli doonaa dhegeystayaal macali cabdisalaam waa hagaag dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad nagala socotaan dhegeystayaal sida idiin sheegay qeybii hore barnaamijka wareysi baad kaga bogan doontaan haatanna dabcan waxaa qadka si toosa noogu jiro m- waa doctor cabdisalaam aadan maxamed ahna maamulaha guud ee collejka ah eh, macrifa ee xaafadda tawsi ee magaalada nairobi qodka ayuu si toosa ugu jiraa macalin soo dhowow waa salaaman tahay iyo dhammaan dhegeystayaasha jumco kariim jimco wanaagsan aan sidoo kale ku leeyahay iyo subax wanaagsan dabcan barnaamijka saaka diiradda waxaan ku saari doonaa oo dabcan warbaahinadan waa hadalhayaan hadallo dhowaan ay jeediyeen sagaal xildhibaan oo doonaya in ismaamulada kenya ama ah, loo yaqaana counties l- oo haatan ah afartan iyo toddoba ismaamul ama dowlad deegaan laga dhiga konton iyo lix waana soo jeedin ay wadaan dhegeyst haddaba macalin maxay tahay aragtidaada ku aadan soo jeedintaasi
ugu horreyntii eh, eh, waa inaan waxaan ognahay in revolution ama wax county loo yaqaano ay hadda toban sano almost ay jirsatay dowlad wadaajin Eh, mhm.
waxayna haa, waxayna ahayd in in bal horta intaanan wax ku darin intii horey u jirtay dib u eegis lagu sameeyo aan si daraasaysan ama si cilmiyeysan loo la fiiriyo oo bal maxaa qabsoomay maxaana qabsoomin sax maxayna soo kordhisay maxayna soo kordhiyeen waa tahay hadday soo kordheen intay intay leeyihiin waa maxay dhanka horumarka hadday noqoto dhanka shaqaaleysiinta iyo dhanka maamul wanaaga waa gashay laakiin waxaad moodaa in iyadoo waxaas dhan la fiirinin Mhm.
in ay in in la la dhaho aan ku darno yacni koontiyal kale waxaa ila muuqataa qarka dhac ama ama arrin oo laga daraasaynin oo daraasad laga sameynin oo la rabo un in tiim oo xukunka haysto iyo majmuucaad kale oo ku salaysan qabiil oo danahoodii ka dhex arkay inay riixayaan iyagoo u- u- iyagoo ujeedo oo ma- oo ma- oo malaynayo in haddii counties looga daro ay more resource heli doonaan more resource marka helaan dadkoo shaqaaleysiin doonaan weli iyagoo qanacsaneen in lixdan sana oo xukunka hayay weli saa qanacsan qanacsaneen iyo majmuucad kaloo yaryar oo dowladdan oo suban eh, eh, influence weyn ku leh inay reexayaan ajendarkaas Si wanaagsan.
laakiin isku soo duub eh, waxaana rabay in la qiimeeyo eh, tii hore nafteedii lacagihii la siiyey intay ku dambeeyeen sax horta lacag ma loo hayaa Eh, haddii ay lacag ma jirto Eh, waxaan ognahay in dhowr dhowr jeer ay idaacadaha ama tvyaasha aan aan ka maqlay ama aan ka akhriyay news- news magazineka Mhm.
in counties lacag loo haynin inkastoo beryaan ay la aamusay laakiin lacagahaas la siinaya ma ku filan yihiin horumarka iyo shaqaalaysiinta iyo iyadoo aan fiirin horumarxaladaha wadanku marayo dhanka dhaqaalaha iyadan oo dhinac culeysaa jiro waxaan u maleynayaa inay tahay eh, qarqadhac oo haddii la ogolaado lagu daro balse waxay ku xiran tahay qabaysha waaweyn eh, danahooda ay ku xiran tahay always iyo si ay u danaynayaan inay dadkooda bal ugu danayaan iyo majmuucaadka yaryar oo qabaishaas waaweyn ku xiran oo raba inay u galan gashaan inay maamulyaal kale samaystaan maadaama ay dowlad influence ay ku leeyihiin ay ku xiran yihiin waa tahay macalin iyadoo la fiirinayn populationka iyo iyo waxaas la fiirinayn waa tahay dabcan soo jeedintan waxaa ka mid ah xildhibaanada soo jeediyay xildhibaanka laga soo doortay deegaanka tiati ee ismaamulka baringo oo gobolka rift valley dabcan ka tirsan oo wuxuuna xildhibaanka soo jeedintiisa u cuskaday in dabcan asaga deegaanada eh, deegaanka laga soo doortay waa deegaan baarlamaaneed ama constituency wuxuu leeyahay muhiimad gaar ah nalama siiyo waxaan nahay dad oo dabcan eh, aan muhiimad gaar ah la siinin oo ula jeeda marginalize baan nahay marka arrintaas baa ayaa sababtay inaan uh, ama soo jeedintaas sababtaas ula yimid haddaba mid soconaysa ma tahay soo jeedintiisa xaq xaq ayuu leeyahay ee ra'yigiisana xaq ayuu leeyahay dastuurka uu ka falaqaaday inuu sheego dadkiisana inuu hadlo xaq ayuu leeyahay xildhibaanku hadduu dareemay in eh, in la riixo hadduu dareemay in resourcekas soo gaarin sidoo kale waxaa laga rabaa eh, xildhibaan kasta waaqooyi bari ka soo jeedo inay sidii ninkaas uu sheegay uu hadlay dadkiisii inay u hadlaan ay dhahaan annaga nafteen jidad ma haysano biyo ma haysano ammaankeenu wuxuu yahay inay hadlaan Eh, taas ayaa la rabay marka wa- xildhibaanku wuu ku saxsan yahay inuu dadkiisa xaqooda u raadiyo hadduu dareemay in xaquu ka maqan yahay waana ku saxsan yahay inuu soo jeediyo
waa hagaag ma jirtaa baahi keenaysa in la kordhiyo tirada ismaamulada waddanka oo haatan afartan toddoba ah
yaa walaalkii tii hore markii la qiibeynaya nafteeda waxaa weeye siyaalo badana wax loo qeybiyey mar waxaa la cogsaday la codsaday la- lagu lagu lagu dhisay eh, maaska marna waxaa lagu dhisay populationka isku soo duub markii wax la qeybinaya dad fara badan ayaa qeybintaas ka maqnaa oo hadda dareemaya in qiibintaas aysan sax ahayn fa matalan eh, mitaal ahaan gobolka waqooyi bari waxaan leenahay saddex county iyadoo aan ognahay dhulka kenya tricota ina in in northern kenya ay ku fadhido marka waxaa ahayd mar in la dhaho maadaama wax lagu darayo in ay u dagaalamaan at least saddex kale u dagaalamaan ay dhahaan eh, eh, ijaara in la keeno eh, wajeerna ha lagu daro mandheer ha lagu daro haddii formula laakiin waxaad moodaa in weli qabaayishii oo dowladda eh, si directa ugu xiran ay u dagaalamayaan un annaka waxna siiya ay ugu dagaalamayaan Eh, ay leeyihin annakaa xaqule annakana siiya ay ku hayaan laakiin isku duuduub timirtii hore tii horaaba waxaa leh dabdablo waay tii horaaba Hay, wax sax.
loo laayay laakiin haddii la basadana waxay dhibays ma laha yani letaas assume in la basanayo haddii la badanayo ninkaas hadduu soo jeediyo dadka northern kenya ku dhaqa waa inay haddaba isdiyaariyaan population ay keenaan formula ay keenaan saddex kale ay raacsadaan iyagoo dantooda aan ahayn intii kale intii kaloo darsay mar saddex county kale waa inay keensadaan lubina ogolaan laakiin haddii nin walba dantiisu ordoodo anaa meelahaas u dhowe aan influencino waxaan rabaa in in meesha lagu daro haddii meesha lagu daro kuwan kalena waxaa way dhib ay ku keenaya marka saddexdaas county in lasoo saaro
waa tahay hadday arrintan ay suura gasho maxaa caqabada oo ka imaan karaa is leedahay macalin
waxaa caqabad ku imaan doontaa horta in aan eh, eh, rabshadeen horle ay bilowdaan Eh, maadaama hadda si un laisugu dhexa jiro hadhow dad kale ayaa kasii gogoaya qabaayisi waa lasii gogoaya wadankii qabiil uu isbedelaya dana waan ognaya countigu wuxuu ku dhisan yahay qabiil way majority iyo minority marka haddii lasii kala jajaro qabaayil yaryar kalaa si- sii bixi doona oo rabsho kala abuurmi doonta wadankii musao kala gogoaya qabiilka ayaa xoogeysanaya bedelkii nationhood iyo isku isku eh, maxa- maxa- inte- integrationka uu kor u kici lahaa waxaa sii xooji sii xoogsan doona kala gogo-ay kala qobnaanta iyo arrimaha ku salaysan qabaayisha iyo dagaalka ayaa horumari doona sidoo kalena dhaqaale badan ayaa ay u baahan yihiin صح xafiisiyo iyo shaqaale ay u baahan yihiin taasna culays amay ka imaan doontaa saasaan u malaynaya dabcan haddaan su-aashan ku lamaaniyo ma la dhihi karaa waxay la mid tahay qorshihii sharci beddelka ee maxkamadda meesha ka saartay waa b b i miyaa la dhihi karaa waxay la mid tahay arrintaasi waa waxay la mid tahay arrintii b b i laakiin dhinac kale loo soo maray waan ognahay in xukuumadda halkaas hadda jirto ay hataa dastuurka markii la meelmarinay ay diidanaayeen berigii eh, muuska iyo iyo muuskii maxay ahayd berigii muuska iyo loo codeynay dastuurka cusuban haddana waxay tahay dastuurka Yes, you know. Mhm.
dastuurka la bedelo laakiin- haa dastuurka la bedelo oo laakiin si kale loo bedelo iyadoo looga danaynayo ama loo- la naasnuujinayo majmuucaad mucayana ama qabaayil mucayan oo dowladda influence badan ku leh oo danahooda gaarka ilaalsanayo iyadoon loo abyelin majmuucaadka kale oo ku xiran wadanka
waa tahay dabcan deegaanada ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah waa deegaan baarlamaaneedka ijaaraha in- in ayagana isma- ismaamul laga dhiga dabcan xildhibaanada ama mas-uuliyiinta inta badan ama hogaamiyaasha laga soo doortay gobolka waqooyi bari waxay u ololeyn jireen ama ay u ololeeyaan in ijaara laga dhigo eh, dabcan ismaamul arrintaasi ama arrintan muga faa'iidaysan karaan oo ay dood ma dhex dhigi karaan golaha xerdejinta ama baarlamaanka dalka
I think marar walba waxaa weeye waa warka la keenay baarlamaanku ma xirno waxay ku xiran tahay generalka yaawita meeqa influence ay ku leeyihiin eh, baarlamaanka ama dowladda at the end of the dayna waa agenda ah, ku dhis ku salaysan qabiil eh, danahooda gaarka ah Eh, sababta waxaa weeye haddii laga hadlayo in county lagu daro oo waxay ahayd in lasoo bandhigo la dhaho "Ya jamaa labadan ama horta aan u dagaalano saddex haddii ay laba soo baxaan intay ku fiican tahay la dhaho eh, laakiin haddii lo already decisionkaas la qaatay waa gender oo dad ay leeyihiin iyagoo ka faa'iidaysanaya influence ay ku leeyihiin eh, dowladda iyo danahooda gaarka marka waa xaq ay u leeyihiin at the end of the day kuwii kalena waxaan rabaa inay dhahaan naga sida xaqaan leenahay genderka ay soo dhigaan dhahaan okay haddii ay noqoto in wax lagu daro saddexdaba waa lagu daro haddii lagu daraynin eh, waa inay iyagana ay soo dhigaan eh, dood kale ay soo dhigaan iyaga ay- ay baarlamaankii dadka joogay ku xiran tahay qaabka u fikiraan at the end of the day waxaa weeye waa un eh, maxaad haysaa iyo maxaad ka qaban kartaa waay iyo intaas eh, moogi wax oo oo hadda lagu saleeyey diraasaad ama dood cilmiye laga sameeyey ama ama rasaas laga sameeyey maaha waa at the end of the day waa un majmuucaad oo isbaahisaday oo arkay in danahooda gaarka ay saas u tahay xaqna way u leeyihiin kuwii kalena waxaa raba inay iyakana ay- ay keenaan another formula ay keenaan ay dhahaan okay haddii saddexdabana la siinaynin saddexda countiba lagu daraynin we reject inay dhahaan ay diidaan Eh, haddii ay ogolaadaana is up to them yani kuwii siyaasiyiinta ay ku xiran tahay anaad wax weyn kama dhihi karo laakiin u- isku soo duubo county oo l- oo lagu daro go- kenya waxaa weeye waa waa siyaasaad oo qarqadhaca oo laga fikirin oo dhibaatooyin badan u keeni karta waddanka eh, horumarkiisa iyo eh, isku duubnaantiisa
waa hagaag dabcan mas-uuliyiin baa ka hadlay sida senatarka ismaamulka eh, tanariva mungatana sidoo kale xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka dhaa faarax macalin waxay u cuskudeen in dastuurka wadanka hata lagu maamulo oo la ansixiyay labada kun iyo tobankii uu ku- eh, dabcan lagu ansixiyey in ism wadanka loo eh, ama ismaamulada wadanka aan iraadi horumarka wadanka aan lagu koobin caasimadaha sida nairobi mombasa nakuri iyo kisumu si balse loo daadijiyo deegaanada hoose haddaba soo jeedintooda ayagana soo ku aragtaa yaa In- u diiday yaa u diiday yaa u diiday iyaga taqriiban labaatan sano afartan sano ayay ku jiraan baarlamaanka inay inay wadamadooda dhistaan oo horumariyaan oo caasimada ay yani la dhisin oo yaa u diiday iyaga yani wax u diiday ma laha yani Eh, yani yaa la eedin dadka kale yani dowladdana yaa la eedin dadka soomaalida waa inay iyakis eedhaan kuwa marginalized community loo yaqaano iyaga waa inay seedaan sababta waxaa weye iyaga sabab waa inay meelahooda ay kasoo guuraan ay dhisad ka dhigaan geedaha ka jaraan waxba ka dhisin wadamada kala dhistaan so dadki yaa la eedin nin walba magaalada soo dhisan karaa waana decision ay leeyihiin ay samaysan karaan so haddii eh, saa sheegtay mushima farax macalin rabo in la dedejiyo oo dhaadhaab laga dhigo caasimad he can do it Waxaa weeye- dabcan asagoo wuxuu kasoo horjeedaa wuxuu kasoo horjeedaa soo jeedinta in ismaamulo dheeraada waddanka lagu soo kordhiyo oo xilliga loo baahnaa lama jooga ayuu leeyahay
danahooda ay ka dhaxarki waayeen intaas le wax kale ma jiraan haddii laakiin danood ka dhaxarki lahaayeen way way si way way yeeli lahaayeen Waa tahay.
labada hallaba marka haddii laakiin la rabo in development la sameeyo a lot of funds meesha yaalla countiga lacag badan ayaa yaalla oo lagu dhisi karo lacagtaas countiga kulli waxaa lagu dhisaa eh, nairobi iyo cawaasimta waaweyn aa lagu dhisaa qaar hataa waxaa la gaaray in geeda caligoroob lagu jaro oo caligoroob lagu jarjaro oo la dhaho caligoroob aan jarayn caligoroob maxaad ka dhigtaa dadkaada cundalaane dadkaada maanta u baahan in wax la baro marka haddii laga hadlayo fiiri tobanka san lasoo dhaafay meeqaa development ayaa ka dhacay magaalada mandheera camal hadaad fiiriso haddii ruuxa hadda joogo isaga fifteen percent ama thirty percent bis uu ku daro wadankaas horumar badan uu sameyn karaa laakiin haddii eh, la la musuq maasuqeyo wax walba wax walba la la qabiileyo wax walba li- company oo limited laga dhigo it is unfortunate in laga hadlo horumar magaalo iyo horumar wadan laga hadlo so letas aan ka hadalno resourcekaan hayno ma isticmaalayna good governance ma leenahay transparency ma leenahay ma isla xisaabtami karaa intaas in laga hadlo taas ay ahayd beddelka lagu mashquul lahaa in countiyaal cusuban la sameeyo ama wax lagu daro ama laga hadlo dad kale horumarka ay samaysteen wadan kastana dadkiisa horumarsada si wanaagsan marka fariintaada ugu dambeysa maxay tahay
fariinta ugu dambeysa waxaa weeye hadiiba lagu- ha- ha la dhaho ha lagu daro countiga saddexda county oo northern kenya waa inay si equal ay helaan ay u helaan in lagu daro saddex county haddii la heli waayo waa inay rejection saaraan ay dhahaan no additional ay diidaan kenyan kale la saftaan sababta waxaa weye dad ayaa influence ay ku leeyihiin dowladda oo isticmaalaya inay waxu samaysaan which is okay laakiin at the end of the day dadka kalena xaq ay u leeyihiin inay helaan Eh, lobby stronger la sameeyo dooda adag laga sameeyo eh, iyadoo lagu saleynayo haddii wax la qiibinayo nin walba inuu si equal u helaa haddiisan equal loo helaynin nothing yani hal ruux inuu wax hel maaha lana resource laga hadlaya waxaa laga hadlaya shaqaalada laga hadlaya intaas waa inay inay inay ka fikiraan gaar ahaan gaarisa iyo Ma- Ma- mandera iyo wajir waa inay si xoog uga fikiraan haddii la hadlo haddii laga hadlayo landmass haddii laga hadlayo population labada waa haystaan marka waa inay iyakan ay ay da- eh, dantooda raadsadaan intaasaan kusoo koobi lahaa idaacadda sta f m eh, iyadana waa waan ugu mahad celinayaa sidii fiican oo ay u fahasiiso mujtamaca fahamka siyaasadda iyo waxyaabaha socdo si wanaagsan Annagana haddaan nahay aqoonyahanada inay fursadana siiso aan uga hadalno mar waliba aan eh, u sheegno ra'yigeena iyo aaraada kasoo wareeg kasoo wareegtay annagoo masalaynin xisbi siyaasadeed ama qabiil aan masalaynin oo masalayno aragtida guud intaasaan ku mahadsan intaasaan intaasaan kusoo kusoo koobaya waan mahadsantahay waa tahay macalin waa kaaga mahad celinaya waqtigaaga iyo wareysigaana siisay
allah yakrim.
kaasina wuxuu ahaay doctor cabdisalaan aadan oo ah maamulaha guud ee macadka ama colle- eh, college-ka macrifa ee xaafadda south sea ee magaalada nairobi oo qadka teleefonka igu waramay dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaynu soo dul istaagnay waa hagaaga dhegeystayaal soo dhawaada mar kale aada leenahay qeybihii dhexe ee barnaamijka ayaan haatan soo dul istaagnay barnaamijka hogaanka hista ee dabcan xaalada dalka dhegeystayaal aan saaka diiradda ku saareynay soo jeedinta ah in ismaamulada wadanka la kordhiyay dhegeystayaal sidee kula taadi sidee u aragtaa dhegeystayaal maxaa keenay dhegeystayaal in xilligan xildhibaano qaar ay soo jeediyaan in ismaamulada wadanka la kordhiyo ayagoo qaarkood ay ku doodayaan in isma deegaanada laga soo doortay dabcan oo horumar wanaagsan uusan ka jirin maadaama ay yihiin kuwo nugul ama marginalised ah dhegeysta soo dhawaada idin leenahay dhegeystayaal maxay tahay aragtidaada ku aadan soo jeedintaada dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa mar kale subax wacan oo wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegeyste Ee, dhegeystayaasha ugu horreeyay qadka teleefonka soo beegsana ee doonayna barnaamijka ka qayb qaata ayaan fursada siinaya dhegeystaha haatan ku jira soo dhowo walaal soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan taha wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
maxamed axmed khaliif waa ku salaam saaxib waa nin la yidhaahdo cumar akhyaar oo jooga magaalada madera saax- saaxib soo dhowaan kuleeya barnaamijka oo la socotaa dabcan soo jeedintana oo aad maqashaan filaya ah u gudagal aad iyo aad horta macalinka oo ninka waxa waaye macrifa college oo waxa waaye ninkaas sayda aadan horta waa nagu mahad celinaa magaa si wanaagsan
marka waxaan dhihi lahaa horta countiyaalkan afartan iyo toddobada haddii lagu daro wax kala waxa waaye meeshaas waxa waaye waxaa ka dhalan doonta dhow sida hadda sheegay ninkaas waa qabaayil iyo haddii saddex county hadda madera oo kale saddexdaas county mid xabad county lagu daro waa tahay horta horta horumarkii zaa'id aa sii noqona oo waa horumarkii aa sii gaara laakiin musuq maasuq yaa ka qabanaan le waxa meeshaan wax daahfurnaan ma jirta musuq maasuq hadda gobolka qoy bari gaar ahaan madheera hadda aan degannahay aan joogno waxa waaye lacagta meel ay marta ilaa hadda lama aqaana dawladda dhexe markay joogtaa hadda dadka gaarnayda iyo tagsiya inkastoo waddanka hadda magaalada ay horumar gaartay madheera oo laambiyaal iyo wax walba la saaray laakiin dadka shacabki waxa waaye waa gacantooda wax lacag oo soo gelaysa ma leh waan gartay lacagta dad yar oo shaksi ay ku kooban tahay waxa waaye tobanka qof oo maamulka hadda u sarraysa ay ku koobanta lacagta
waa tahay marka marka ani hadda waxaan dhihi lahay horta maamul haddii lagu dara mandheera oo kale haddii county kale lagu dara oo wajeer iyo gaarisa xabad xabad lagu dara waxaa waaye horta horumarka waa soo saaidaa laakiin waxaaba looga waxba waxbaba looga helayna musuq maasuq dadka gacanta ku haaya ayaa un meesha iska maamulna oo nin walba familkiisa iyo qaraabadiisa iyo ehelkiisa ayaad wixii aad tahay iyo contracti kulli aad siinaha ma garat sax
marka horta waxaan dhihi lahay maamulka horta in aniga waxaa waaye wax lagu dara lafteyda waa aadaan ay wanaagsanaan lahayd oo waxaa waaye horumarkii dadka shacabka ku jira laakiin qabaa'il iyo qabiil yaa ka yaa soomaaliya ka qabana waa tahay
marka waxaan leeyahay aniga waxaan dhihi lahay horta labada goboladan hadda maamuladan afartan iyo toddobadan county lacag fiican oo ku filan hala siiya hana la hana la fiiriyo sidii musuq maasuq iyo waxaan looga ilaalin lahay waxaa waaye dadka gacanta shacabka ay wax usoo gaari lahaayeen marka dhammaan dhegeystayaal kulli star fm ku xiran waan islaamaya waa tahay waa kaaga mahad celinayaa adna dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystayaasha kale ee qadadka telefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya ay doonaya inay barnaamijka qayb qaataan soo dhowo walaal magacaaga halka tutugan tahay soo dhowo waa hagaag dhegeystayaasi qadka ayaa ka go-aya eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysta soo dhowo magacaaga halkaad ku tugan tahay Hello, ha walaal soo dhowo
Cali Geedi.
cali geedi barnaamijka inaad la socotaan filaya u guda- u gudagal haye Aad aad iyo aad.
haye u gudagalta Horta kauntiyaasha dib wax lagu soo kordhay wax faa'iido oo keeni ma laho.
sax
Eh, Kuwa hore baa meel laga laayaabo.
haye
Marka haddii la sii badiyo waxay keeni ma laho. Waxaa waaye dhibaato may sii kordhin.
waan gartay
Marka kuwan joogaan baa wax laga laayaabo oo kontrakta ma laho. Dad yar oo gobanaaga u wato unba wax siisanaya.
sax
Marka dawladda waxaan dhihi lahayn kuwan hala baabi'iyaaban dhihi rabnay ha lagu kordhiyadan hadda meelay ka imaata ma kasayna.
dabcan waxaad doonaysaa in meesha laga saaro ismaamulada oo keliya dowladda dhexe ee ee horumarka dowlad deegaanada kala gaarsiisa haye Waxaan aadaa dawladda dhexe beriga mooy hogaaminaya dawladda dhexe maamulka u jire.
haye soomaalida amar bayba qaadanaysa hadda inkan gacantay ka baxdayba gobolada hataa amnigooda khatar buu galaba waa tahay
marka weliba soomaalida usii darama maamulka intii loo dhiibay kasii dartaba waa tahay maxaa u sabab aad leedahay
ya maxaa u sabab ah waa sabab waa kala dambeyn la-aan waay kala dambeynba ma qabtabo haye
gobolaaga naftiisa in la xusbeeyo oo kor loo qaado oo maxay ahayd laga dhigo nin amar qaba eh laakiin lagama dhigayabo waa tahay maamul isgarab ordi waay wixii waa tahay
marka dawladdu waxaan dhihi lahayn kuwan baa meesha laga saari waxba yaa lagu kordhin ani maonigay waa intaa waa salaamantiin waana kaaga mahad celinaa walaal adna sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadato soo dhowo aan ku leeyahay soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay وهامد احمد وقصلا ومحمود فروم لديرة بداني waa tahay waa la socotaa barnaamijkaan filayaa وهلا صلى الله وقصلا ما عليه ديساش waa kaa guddoomay انا waxaan taageersan lahay ma garad maxaad taageersan tahay in haye distrigada aan la badiyo oo kauntiyaasha aan la badin ma garad haye
koonsiska aan la badiyo sida anaga hadda amal eh, meeshaan kasoo hadlay baladi amal distri gaar ah nooga dhigo ma garad sax
oo sida shanta abag amal laga dhigo eh, libooy laga dhigo habluugoo laga dhigo ma garad waan gartay
gaarta aan baa ka hadlayagowya waa taa soo dhaqaalo looma baahna lama oran karo sidaa
anaga waxaan taageersanahay inaad distrigada meesha embiyaasha ka soo galaan oo dadka eh, la badayo laakiin gaam- eh, county inaad la badayo anaga ma taageersano waa tahay
county waxba laguma haysta ma garat waan gartay laakiin waxaa dhaaf dadka eh, meesha distrig in loo badiyo oo la kashumadayo ilaa koosiska saasa fiican sax
marka anaga waxaan taageersanahay nimankaan soo jeedinaya in county la badiyo inay ka joojiyaan oo xagga distrig inay u leehdaan baan rabaa inay ka dooda meesha geeyaan waa tahay
marka mudane farham caalan nin wanaagsan waaye oo haliye eh, garanayna Eh, marka waxaan taageersanaya inuu xagga county uu- uu ka leexdo xagga distriga u doodo ma garat waan gartay marka taas baan taageersanaya aniga xagga district inaan la badiyaan taageersanahay dadweynaha taas oo dan ugu jirtaa sax
school fund haddaan laho district wa macnaha qoysaska ku imaanaya m b c d f waxyaalaha meesha laga helaa ma garan waa gartay laakiin count waxba kuma haysan magaca ma ogi haddii isbitaal wax kas countaa la hosgeeyeliri wax lagama haysan sax
waxyaalihii counta la hosgeeyo oo maa dawladdii laga wareejiyo waxba laguma hayso wixii dawladda dhex gacanta ku haysaa wanaagsan waa gartay maadaama dawladdan hadda jirta waxba aan ka hayna muruq raraac isaga socto laakiin dawladii hore sidii dawladda dhex xaggeeda fiicnaan jirta waa gartay marka waan taageertay anaga dhankaas waa taageer dhanka maamulka oo counta inaan si ma yaraan isku daran baan taageertay anig waa tahay
aa in la tiibaday ma taageersay salaamaya
waa tahay waan kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan halo isaafim soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay qadka telefonkaa ka goy walaal waa kusoo dhaweynaa soo dhow dhegeystaha kale qadka telefonku jira halo isaafim soo dhow walaal halo star f m waan ku salaamo walaalkay assalaamu calaykum salaamta islaamka wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamo walaalkay macaan waa cabay cabdullaahi gaaris magaalada gaaris baa gaar ahaan buulo guduud waa taa soo dhowaan ku leeyahay barnaamijka kala socotaan filaya walaalkay macaan waan dhowahay gadaal dambe ahaan baan kala soo qabsaday laakiin waan fahmay hadda meeshuu u socdo waan fahmaye walaalow macaanow horta balaayo waxay ka dhacda annaga horta haddaan soomaali nahay siyaasad ma naqaano siyaasadannada waa siyaasad waalan oo qabiil ku salaysan sidannada banaanba haddaan soomaali nahay waan gartay markay sidaa tahay haddana mid labaad oo aan sii qabnaa jirnaayo oo haddana aan la sii qabno haddana oo afrikaan baan haddana nahay oo dhaq dawladnimo iyo si wax loo wada maamul iyo wax aan garanayna ma laha haye
qofka markaan soo dooranayno ee gaar ahaan hadda sidii hadda ninka legdheera kasoo daa anigan hadda naftiga kula hadlay reer legdheera baan ahay dadka reer banaanay baan ahay waa tahay
markaan ruux soo dooranayno sida nada banaan soomaali haddaan nahay waxaan kusoo dooranaynaa ninkan waa ina hebel iyo waa qabiil hebel iyo waxbaad ka heli
sax
marka walaalow macaanow xoogaa dhistiriyaasha in la badiyo aaday u fiican tahay laakiin in adeerow maxaa laga badin walaalow macaanow kaa doorata waa dhurwaa kan kasii horeeya waa dhurwaa kan kasii horeeya waa dhurwaa maxaa laga badin walaalow macaanow haye magaalada gaaris hadda waad aragtay waxa ka dhacay hadda aniga gaaris baa jooga shalay rag baa lalaay tii ka horreysay rag baa lalaay tii ka horreysay rag baa lalaay kii u weynaa kii u sarey waxaa laleeyahay waa dad annaga arlada ma aha dadkanaga ma aha waa qabiilooyin kale na soo dhex galeen waa dad kale oo al-shabaab iyo wax daran baa na soo dhex gashaa lagu leeyahay
haye haddii aan qodobka dooda usoo laabanna haye marka walaalow qodobka dooda haddaan usoo laabno xoogaa dhistiriyaasha ha la badiyo wax hadda faa'iidoo laga helina male laakiin xagga dhistiriyaasha un ha la badiyo accounti waxay taraysa malehe
waa hagaag ha waan ku salaama walaalkay macan adigana waan ku salaama adna waan kaaga mahad celinaa dhegeysigaaga iyo sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay dhammaan dhegeystayaashan soo dhaweynaya weli qeybihii dhexe barnaamijka aynu ku guda jirnaa adeega qeybta ka ah barnaamijkan goordhow soo qaban doonaa hase ahaatee dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan ayaan fursada siinaa soo dhawo walaal a walaal soo dhawo magacaaga halkaad ku sugan tahay waa dhow walaal waa cabdi cabdillahi buuro jooga magaalada gaarisa waa tahay barnaamijka waa la socotaan filayaa haa barnaamijka waa la socdaa taagana waan ka qayb qaatay hadda wax weyn hadda kuma dhehayne haye maxaad ku biirinaysaa qodobka dooda ee
qodobka doodani horta siduu sheekha u sheegay way jirtaa maxaa yeelay kuwa hadda maanta aqoontii horta maxaa weeye dadka kuwa horena waa bahalla kuwana waa bahalla waa tahay waxaad ka aruursadaan wax shanta sana laga yabaaba shan bilood waa iska yartahe haye ilaa hadda waxaan dhihi lahaa maaragtay nin baa wuxuu yidhi ilaahay waxaan kaa barini mhm cudurro badan buu ilaahay ka baryay qalabka u dambe markaan ka qabsaday muxuu yidhi ilaahay wax kasta maxaa ka daran buu yidhi qalal bahalku ilaahay qalal iga ogow haye marka hadda gudi waa isla baa haddana beri way u baahan yihiin dadku ay hoos amaanayaane mhm marka dadka maxaan dhihi lahaa maaragtay ummadda ha u kala xiyaan oo maaragtay maslaxa un adiga wax hadda ku dhaanta ma lehe haye
marka intaasa hadda ana ka dhiibanaya raay ahaantay mideeda kale nin iska reer baadiyana waa hayniya waxaan ku rafaaday lambarka oo maaragtay wicitaanka aad baan ugu rafaadnay waxaan dhihi lahaa lambarka kale af soomaaliga kuma garanayay af caadi ha liigu yeeri adoo raalli dabcan nambarkee haysataa midka safaricom mise midka kale midka qadkaan rabaa qadka laga isticmaalo abow adoo raalli oo idaacadda laga dhegeystaa maya mhm haa qofka idaacadda laga dhegeysto qofka maarata caadi wax laiskugu qoro facebooka facebooka dabcan star fm aad qoraysaa keliya astaanta idaacadda lagu gartaad arkaysaa oo guduud ah haa star fm baan qori nagu soo biiraan kuleeyahay soo dhow star f m aad qoraysaa ama star f m kenya aad qoraysaa star f m kenya calaamad guduuda kusoo baxaysa haa ha haye haye haye soo dhowaan ku leeyahay ama dhalinyarta u tagaan leeyahay waxbaratay wa- waan dhow si ay kaaga caawiyaan Eh, dhegeystayaashaan kaga maccelinayaa barta facebook idaacadana kusoo biiraan ku leeyahay halkaasood eh, kaga bogan kartid dabcan wararka idaacadda iyo sidoo kale muuqaalo kala duwan iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dalka soomaaliya ee caalamka oo halkaas kama weynaysid iyo website-ka idaacaddana booqo waa star f m dot c o dot k dhegeystayaal dhammaan dhegeystayaashaan soo dhaweynayaa kuwa idaacadda dhanka facebook iyo dhegeysiga kusoo biiray dhegeystayaasha qadadka telefoon waa dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo beegsanaya ee doonaya inay barnaamijka ka qayb qaatanayaan fursadda siinaya
halo soo dhawo walaal hay assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
maanta maanta mawduuc ma- ma- maanta ma- hay mawduuc waxaad ka hadlaysaan oo laisweydiinayo county waa la samaynayaa miya oo dabcan xildhibaano qaaraa soo jeediyay in ismaamulada waddanka la kordhiyay haye
wixii la haystana in la saxdo countigana lagu darsado way fiican tahay waa tahay
marka wax kastana bilow bay leeyihin iyo in la barta mugtahay waa tahay marka walba countiga lama haysanina wixii wax boobaya waa uun soomaali mugtahay mhm marka aniga waxaan qabaa wixii horena in la saxdo wixii dambena lagu darsado
waan Rubi gartay hadda ninkii ah oo mutacalinkood weydiinaysay oo lahay saddex county hal la cusub meesha hal la cusub lahay waa tahay way fiican tahay tanayada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaashaan soo dhaweynaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhawaada mar kale idin leenahay haatan haddii aan soo qabta adeega qeybta ka ah barnaamijka ama adeegyada qeybta ka ah barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag ka lumin amcida aan mudnayn ee ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si uu xaqiijiya magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta la isugu dirayo lipana mpesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaan loo yiri hubsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka heleysaa qeybta sim toolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu mbc isticmaalaya waxa usoo baxaya halkuu lacagta u dirayo ama halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeyste aan kugu dara waa bangiga n c b a bank bangiga n c b a bank ayaa xarun ka furtay xaafadda isli ee magaalada nairobi n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka wuxuu leeyahay bangiga waxaan ku naaloonayaan inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business baseku ee molislee oo ku yaala dabaqa labaad aagga wadada general wayrunge waa bangiga ugu kowac badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee isli ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad kasoo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud ooma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga tegtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo ku qaasa adiga doonaya inaad kubiciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixiyaa ilaa boqol waa boqol lagu daro shan waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo marayo nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa ee bangiga igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad boqon kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue ama mamangina city center wabera street gikomba river road oo ka wada tirsan dhammaan magaalada nairobi ama guud ahaan wadanka wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqa shabakada n c b a group dot com dhegeyste waa idin soo dhaweynaya barnaamijka dib aan isku- waa qeybaha kale ee barnaamijka haddii aan usii gudba dhegeysaal oo dooda qodobka ah dhegeysaal waxaan diiradda saaka ku sareynay barnaamijka soo jeedinta ah in ismaamulada ama dowlad deegaanada wadanka ama countis aad u taqaanid in la kordhiyo dhegeyste dhammaantiin mar kale barqa wanaagsan aad leenahay xilla barqanimaha kusiqina oo gorsheegtada markay afar sax soo dul istaagto warka barqanimo aad dhegeysan doontaan oo xamdi gurey noo aqrin doonto haddaba dhegeyste sidee u aragtaa soo jeedintaasi dhegeyste soo jeedintaasi sidee u aragtaa dhegeystayaal maxay tahay aragtidaada ku aadan soo jeedintan ma jirtaa baahi keenaysa in la kordhiyo tirada ismaamulada haddii ay suura gashaan maxaa caqabada ka imaan karaa is leedahay ma la dhihi karaa arrintan waxay daba socotaa qorshihii sharci bedelka b b i oo meesha laga saaray taasoo ka mid ah in ismaamulo dhowr ah wadanka lagu soo kordhiyo iyo deegaano hoose oo loo aqoonsado deegaan baarlamaaneedya fikirkaagu waynoo muhiim daqiiqadaha ka hari warka barqanimona fursad baad u haysataan inaad kasoo qayb qaadataan waa idin soo dhaweynayaa qadadka telefoonada haddii aan xasuusiyo dhegeystayaasha waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba dhegeystayaasha haddii aan la wadaaga ama kuwa aan xoogaha idaacadda aan haysanin gaar ahaan dhegeystayaal mawjadaha laga dhegeysta idaacadda dabcan haddii aad telefoon haysatid mawjadaha aad ka dhegeysan kartid waxaa weye dhegeystayaal waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ah hal eber saddex dhibic shan mombaaso aad nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal waxaa nagala socotaan gaarisa iyo dhadhaab wajeeri habaasweyn waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tarariva ama balambala waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera waa ismaamulka mandheera si guud sagaashan iyo toddoba dhibic shan deegaano daris la abaa jiro degmada baled xawo oo gobolka gado soomaaliya ka tirsan isla mawjada sagaashan iyo toddoba dhibic shan si lamid ah deegaanka ama degmada suuftu oo hoos tagta dhankaas iyo etoobiya sagaashan iyo sagaashan toddoba dhibic shan nagala socotaan isyelo sagaashan laba dhibic shan marsabadilah sames sideetan toddoba dhibic toddoba mooyaale sideetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya idaacadda aan bahwadaaga nahay waxaa kala socotaa sagaashan iyo toddoba dhibic cibrim kismaayo waa xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland waa sideetan iyo sagaal dhibic shan soo dhawaada mar kale adeelana dhegeystayaasha qadadka telefoonada soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
alo ha walaal soo dhowow assalaamu calaykum wacalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu awow siyelow waa tahay barnaamijka waa la socotaan filaya walaal barnaamijka waan la socdaa markaan ka hadlo soomaalidu waxay tiraan nef qofkaad neef ari karabtid neef gel baa la weydiistaa mogtahay sax marka haddiiba county la isweydiinayo horta hanka waa inuu weynaadaa oo saddex county la weydiistaa
haye marka haddii haddii hal iyo laba lagu siiyo marka waa qancaysaa mogtahay shacabkana waa qancaya si wanaagsan laakiin hal haddii la weydiiyo hanka naf waxaa noqonaysaa hankaada yar meeshaaba lagaaga tegayaaba qolada codkooda waa iska yaryaa la dhihi sax marka waxaa fiican marka sidii ninkii profesorka kuwey u sheegaya in la weydiisto saddex county gaarisa madheera wajeer ay weydiistaan haddii ayba dhacaysa in ismaamulo dheeraada lasoo kordhiyo waa in nodistan ayadan lagu kordhiyo ismaamulaad leedahay haye waqooyi bari Aa, kenya lagu maamo saddex lagu kordhiyaa ay codsadaan sidaas codsiga ay ku darsadaan waa tahay Aa, marka saasaan qabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystahaasi waan u mahad celinaya dhegeystaha kale ee qadka idaacadda telefoonka soo beegsanaya aan fursadda siinaya doonaya inuu barnaamijka ka qayb qaato soo dhowo walaal magacagayga halkaad ku sugan tahay Haya, dhegeystayaashaasina qadka ayaa ka gohayay dhammaantiin waan idin soo dhaweynaya dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijkan dhegeystayaal kusii siiqeyna waan idin soo dhaweynayaa mar kale dhegeysta gordhow qadaradii dhexyada iyo warka barqanimaan u gudbi doonaa hadduu ilaahay idmo waa hagaag dhegeystayaal intaana qadaradii dhahyadu usii gudbin dhegeystaha qadka ku jira ee soo beegsanaya ayaan fursadda siinayaa soo dhowo walaal magaca geelkaad ku sugan tahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dib u soo beegsaan leeyahay inta aynu barnaamijka ku guda jirno dhammaantiin waa idin soo dhaweynayaa halo isa f m eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegestaaqad ku jira soo dhow walaal magaca gaalkaad ku sugan tahay soo dhow walaal halo stafm halo stafm dhegestaasi isma maqli karna aad moodaa qadkan inkastoo uu ku jiro had dhegestaa xiga soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo stafm halo stafm dhegeystahaas waxaad moodaa inaan ismaqli karin dhegeystaha kale aan fursadda siinayaa halowisa f m soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waan fiicannahay waa tahay barnaamijku hala socotaan filayaa waan la socdaa gaartaan joogaa soo jeedintaas sidee u aragtaa haye
war county ma rabnee haye tanaa maqaatibidle ka taagannahee mhm
wixii shaqaalada dhaarwata kii kala soo gala kii kalaa daadiyo haye kii soo galaba kii hore muxuu qoro ka tega markuu dhao u imaadaba ku- kii dadka shaqaalahu u imaado sii daadin waa tahay wax kaloo la qoriyo lagu darina marka waa tahay waxaad leedahay dhallinyaradii shaqaabuurka loo suubiye mid kale markuu imaado meesha laga saarayaa leedahay kuwii sii shaqaynaya lagu noolaa geer lama maalo ari lama maalo qori lama soo jabsanayo kuwii baa ilmahooda gaajo u dhammaanhaya waa tahay shaqadii waa laga daadiyey aduna ruux intuu aadi waa tahay kuwii kaloo joogeenna waa shaqa la-aan waan gartay maxay noo tari koolka markii kuura nagala rabaana soo kaca ma nala dhihi oo nala didin waa tahay daban baa nagu korbanaysanaya waa hagaag qaatibillaan ka taagana qaatibilla county hadda dii la dhihi lahaa county naga celi ama dhihi lahaa national bes waa lagu xanka waynaa dowladda dhexe haye waa kaaga mahad celinaya dowladda dhexe umbaan rabi lahayn waxayba noqotaba county waxay noqoto musuqmaas waa tahay waa kaaga mahad celinaya walaal Ah, waqtiga weynaa aawadeed dhihi la-aan qeybihii dambe ee barnaamijkan dhegeysta soo dul istaagno oon saaka diiradda ku saaraynay xaaladda dalka gaar ahaan soo jeedinta ah in la kordhiyo ismaamulada ama dowla deegaanada wadanka oo haatan afartan toddoba islamarkaana laga dhigo afartan iyo konton iyo lix dhegeystayaal soo dhawaad aanu leenahay sidee u aragtaa soo jeedintaasi miyaa la joogaa xilligii dabcan ismaamulada la kordhin lahaa dhegeystayaal fikirkiin waa inoo muhiim dhegeystayaal gabagabadii aan ku saqeyna qadadka kala duwan idaacadda ayaa soo beegsan kartaan eber toddoba eber laba saddex waa dabc waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal maxay tahay aragtidaada ku aadan soo jeedintaasi dhegeystayaal ma jirtaa baahi keenaysa in la kordhiyo tirada ismaamulada qadadka taleefanada idaacadda ayaa soo beegsan kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber soo dhowow walaal soo dhowow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu abo waxaan joogaa meel la dhaho ceeldheere
soo dhowow haye u gudgal barnaamijka
haddaan u gudbo xagga barnaamijka aan u gudbo mhm
horta annaka taan siyaan eejo hadda la sheegaay
soo dhowow horta waan la yidhaahdaa hadda waxaan waayo maxaa waayey annaka countiga wax aan ku haasannaa malaha waa tahay
Mm, countiga waa ula sheegahayaa maoya saacad annaka aan agtahana ama wax nooga socda malaha waa tahay
sidii nimanka haddaay ay sheegeen baa horta aniga aan u jecelay inii kuwa kuwa kaloo la kordhiyo iska badaaye kuwan hadda Mhm.
joogan hataa la- la- oo qaska laga la saaro waa tahay
dowladda un baxayaana un khasaarahayaan iyo wixii shicibka ay dowladda oo oo kale ay siinaysay shicibka un bay u taagayuun daxda ay ay- ay un cunayaan moogii
waa tahay wax ay noo hayaan ma laho
waa haga dowladda taa iyada inay ogolaato waan ka hor imaadsanahay haddaan nahay shicibka countiga oo garissa mana ogolin mana
waa tahay ismaamul dambe oo nimanka ay noo qabanayun baana aanu u bahneen
waa tahay shantan sano waxay qaadanaan ha qaataan halna ma dhaafaan waa hagaag walaal kaaga mahad celinaya dhegeystaha kale waqtiga wayna aawada soo dhowo walaal
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
التو نور عبدو بورو الكاونتي مديرة
هاي soo dhowo
marka hore u gala barnaamijka waa tahay
wallaahi baahi weeye horta wax naga soo gaara waa anaga noodista noogiye waa tahay
baahi weyn oo oweyn aada loogu bogseeday county- countiga aada loogu rayso loogu dirsaday waa tahay
maxaa yeelay idaaradda walba toban wasiir oo kale idaaradda laba wasiir laba wasiirkaas madaxandaarsiina waan gartay
wadooyinka waa noola furay gurihii waa loola midkeey meelo bixeelo waa loola dillaacay cunto meel waa ka helnay hataa maarata sawaskan allaha ka dhigay ilmaha maaragtay ninkaan oo aadan maxamed baalkii aadan oo anaga oo countiga ugu weyn meeshaan ugu weyn anaga maaragtay dafanarka haye
taa ilmaha ina maaragtay waa free as ka wada dhigay iskuulka secondary waa tahay
marka wax weyn weyn weyn boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba lixdan ayay soo kordhinaysaa laakiin baasha waxaa waaye horta annaga horta wax ma naga soo gaarayin waa noodista markaana tomuus toban county waa tahay
marka arrintiida niyow aada usoo dhaweyna aada usoo dhaweyna waxaanu nahay inay maaragtay annagu noodista markaana wili madhaala in qaar noogol soo baran aada ubaahna haddii maaragtay oo oo countiya lagu soo daraa la yidhaha sax
madaxda lasoo doortay adigana waan ku salaamayaa aadaan ku salaamayaa markaa noolisii kordhiyaa noolisii kordhiyay
waa hagaag walaal kaaga mahad celinaya dhegeystayaa dhegeystaha ugu dambeeyaan fursada siinayaa intaanan u gudbin adeega qeybta barnaamijka soo dhowo walaal
asalaamu calaykum soo dhowo calaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu saaxib waa ninkan yaraad cumar akheer oo mar labaad kasoo noqday kawdhe waa tahay soo dhowo cumar khayaar mar kale
horta haddii runta la sheego horta waxaa waaye kaasiga horta wax weyn waa jira waa waa qabteen laakiin xogoo xagga waxaa waaye maamulka bisaa ka hadlaysan balse waxaas hadda madeera oo kale iskuullada fria laga dhigay wixii secondary ahay oo dhan fria laga dhigay maxamed aadan khaliif wax weynaad qabtay balse laakiin xogoo lacagtii kale xagga macnaha dadka meeshii la siin lahay dadka oo masaakiinta contract iyo wax la siin lahay waxaa waaye nin alla ninka saa jira wax la siinaa oo contract la siinaa marka qaraabo qaraabo iyo xoogoo intaasaa xoogoo cilada keendamada horta county haddii la keena oo lagu dara wax weyn askana maxaa yeelay maxaa yeelay waa soomaali waxay ku mahadlixi naftaa la jeclaysan nafta walaalka la jeclaa nin kalaaba nin county kale haddaan la qoro dad kalaaba haddana waxayna un labaatan ama kontonka oo kale ha noqdeen waa tahay
marka horta waxaa waaye in wax lagu dara gobolka goybare in wax lagu dara annaga raalli aan ka nahana balse waxaan dhihi lahaan musuq maasuqa faraha badan hala joojiye si cadaaladda meesha looga shaqeeya marka midka hadda jooga countiyaalka hadda jooga hadda countiga mandera oo kale waa ninkii ugu horreey oo iskuul free ka dhigay waaye maxamed aadan khaliif waa tahay marka waa soo dhaweynaynaa county kale in lagu dara raalli aan ka nahanayn balse musuq maasuq sidii loola dagaalami lahay oo weli gaar ahaan nin jeclaydkii waxaan iskaga dhaafi lahay sax oo maamulka loo hagaajin lahay oo nin walba ninkaas hadda waxaa waaye ani haddaan waxaan aaminsanahay ninka ugu daacadsan oo ugu islaamsan inaa shahay maxamed aadan khaliif waa tahay dabcan waa kaaga mahad celinaya waa fikirkaaga hay dhegeystayaal kulli adi kulli saaxib aan salaamaya waa tahay waa adna waan kaaga mahad celinaya walaal sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaadatay waa hagaag dhegeystayaal
salaamu calaykum soo dhowo dhegeystaha ugu dambeeya hay
nuur cabdibo soo laabtay waa marlabaad kowdhe haye fursadu aad u heshay inaad qod ka soo gashay soo dhowo haye
horta waxaa la yidhi soomaalida waxay ku maadaa meel hal lagu qalay hilib badana la yidhi hawan la badan sax
meel haddii county arkena la yidhahda shisi waa iska farabadan waxa waxalaynay waxa hagaajinay waxa waa fara badanay muhiimadda annaga waxaa naba xigta yaroo maaragta noo soo ogto xalaasha inaan ka cunno haye
musuq maasuq meel walbaaba ka jiraaba afrika dhamaanaad musuq maasuq ka jiraaba haba haatan nin karsila oo haatan lalahay meel ogaami baal madaxweyne dhamaana la afgurto dad meel ku xisan oo soo goyna leeyihi haye
xukunka afrika dhex yaalla dhamaanaan sida ii sax
dadka haddii aniga boqolkiiba soddon haddaan ka helo toddobaatan kale laga helo soddonkaas aan lagu filinba waan garta waa kaaga mahadcelina waqtiga inhaa awadid
marka waan ku salaamaya adigana mid la mid a dhegeystayaal intaanan barnaamijka soo gabagabayn haddii aan soo qabta adeega qaybta ka ah barnaamijka waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag kaalumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si uu xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laysugu dirayo lipan embesa iyo wax kala iibsiga lacag caddaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iidaysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefanada casriga keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsayna halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halkay ku dirayaan dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tulkid ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embeso isticmaalayo waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaalumin dhegeystayaal waana adeega hakisha adeega kalean soo qabanaya waa bangiga n c b a dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeynta ganacsiga iyo bangiyeynta gaarka ah waxaan ku naaloonayaana ay leeyihiin inaan bixinno adeegyo ku habboon baahiyahaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga business bay squire mall sley oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada general wayrunge waa bangiga ugu kabac badan dhanka waa waddanka gaar ahaan dhanka laamaha la-aanta cusub ee sley ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iidaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fududa dhigaysa loma baahnid inaad magaalada aado ama xarumaha kale ee bangiga aad tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kugu qaasa adiga doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba oo shan lagu daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga oo la mid ah toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo maraya nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa ee bangigeega la qayb qaadanayo kabaca ganacsigeyga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamangina city center wabera street gicomba river road ama guud ahaan wadanka ama wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com dhegeystayaal halkaasaan ku saafmeeraya barnaamijka hoggaan kaysta ee xaaladda dalka oon saaka diiradda ku saaraynay soo jeedinta ah in la kordhiyo ismaamulada waddanka waxaan u mahad celinaya dhegeystayaal macalin doctor cabdisalaam aadan dhegeystayaal oo ah maamulaha guud ee macadka ama collejka macrifa dhegeystayaal ku yaala xaafadda south c ee magaalada nairobi waan u mahad celinaya sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka kasoo qayb qaatay iyo qadadka taleefanada kuu dhegto u raaricinaya dhegeystayaal waan idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin dhegeysigiina inta sidaasi nabadgelyo isniinta ayaa noo ballanaa dabcan dhegeystayaal ee barnaamijka xaaladda dalka sidoo kalena haddana arrimaha wargelintaan ku eegi doonaa birina waxaan ku egnaa waqooyi bari dabcan yuusuf gaas idiin soo jeedin doona dhegeystayaal axaddaa noo ballanahay maxamed axmed khaliifi wargelinta bulshada ha iska bedelin mowjada daqiiqada kadib waxaad dhegeysan doontaan barnaamijka tanaad ama waxbarashada dhegeystayaal sidaasaa noo ballanaa dhegeyste sidoo kalena waa maalin jimca salaada jimco isku diyaara dhegeystayaal xilli hore safka hore aan lagaaga hormarin dhegeystayaal kheyrka ka faa'iideyso oo salaada jamacadana ee ku dhaafin intaasaan ku dhiirigelinayaa taariikhduna dabcan islaamka waa maanta waa labo bisha waa taariikh labo bisha labaad ee safar sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijiriga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu